bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu khiyaaraha ku dhowaada barnaamijkii kulanka ee warbaahinta warsan isinku dhugunsadaasaan hamiinka sasaacadun oo kal markil kureeba hamiignimada jimaacada ee sabtagaha galaasa ownimo isniingu talaadaha galaayta taarikhdan iyo kabeeganta labaati siddeda bilo tumiy lamaa sannada lamada kun iyo tumiy sagaalka qodobada oo ka barnaamijkan isinka dheegi doontaan haddii ilaahay karaal naqdo weliba mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xalay munaasabad casho sharaf iyo sagootigan iska jirta nsuubi madaxweynaha maamul goboleedka hiirshabeelle usoona meelaas khudbad ku jeedi khudbada madaxweynaha may hayti barnaamijka iyo ku dhegunsada doontaan intiisa hawada ka jira saasaata weliba barnaamijka isinku dheegi doontaan aniin hasinku gudbii doone gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna maye oo ku hadalay qaabkii lahaa kadhisi dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya bilowgii sanadkii ilaa xiligun la roogo tallaabooyinkii lahangmari maamulkun barnaamijkiiya kugu bogodi doontaan khudbad dheer oo gudoomiyaha kuga hadalay arrintaas saasaata weliba barnaamijkan ka dheegi doontaan unin hasiinku gudbii doone maamulka degmada baydhabo oo ku hadalay murunkii iskaqabsiga ku-eedan dhinaca dhulalka magaalada baydhabo go'aanana ha ku saareen barnaamijkiiya ku dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagda saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan unin hasiinku gudbii doone faahfaahin dheeraadu ha ku bahayta dagaalkii geega kudhihi deegaanka goofgaduud buuray kaasitoo dhex maray ururka al-shabaab iyo ciidamada dowlada soomaaliya waraysi unu luweeldhanay gudoomiyaha deegaanka goofgaduud iyo barnaamijkan ku dhugunsada doontaan intii hoose hawada ku jira saasaato weliba barnaamijkan ka dheegi doontana hanraabta ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ku dalbaday inuu la siiyo qoondadiiyo kaleeyin baarlamaanka cusub ee koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkiiya kugu bogodi doontaan hoo ilaahay karaal nagda qodobadaas iyo walaagani zaa'id intii barnaamijka ku guda jirna iyo ku dhugunsada doontaan barnaamijka intiisa hawada ka jira barnaamijka waliba hasiin saare intan isiin kula dariirsiyahay anoo maxamed cabdiraxmaan cabdule dhinac sanaadan waliba gacan weyn ku jeysadaye widaakey bilaal hilaal sheekh shacib markale mar lamaada khiyaarah ku dhowaada barnaamijkii kulanka ee warbaahinta warsan haddii asiin qobada qodobkan ka horeey ee barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba xalay tahoy magaalada tanbaydhabuusa ku qobaday munaasabad casho sharaf iyo sagootingan iska jirta oo lansuubi madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle iyo golihiis wasiiradii ahaana ku mid ee xildhibaanada maamulkaasito hiirshabeelle casho sharaftun weliba ku qayb galay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta hiirshabeelle ee ku sugnaayo magaalada tanbaydhabo welibana munaasabadantii socti laha ka bandhigay walqabadkii dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo tallaabooyinkii hamarti madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo khudbad dheer ku jeediyey munaasabadan casho sharafta iyo sagootintan iska jirta oo lansuubi madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle mudane maxamed cabdiwaare iyo weliba use ku hadalay xiriirka dhow usa laleeyo madaxweynaha hiirshabeelle maxamed cabdiwaare saas ahaatoona us walbadan ku tataabadi siyaasada maamulkiis ee usa hiigsaday sanadaha socdan haddaba madaxweynaha oo khudbadiis ku hadalo weliba usiray
abaalkaan kaga hebinay waxaan isbaranay aniga oo arare ka shaqaynaya markii intana yimid waxaan nasiib u helay aniga oo arareeda ka shaqaynaya inaan i c r c aan inta uga noqdo aan wakiil uga noqdo isagana i c r c buu bakool u joogay waktigaasna aadaan u wada shaqayn wixii ka dambeeyey dad saaxiibo ah oo hadday kala maqan yihiin hadday isla joogaanba aada isula socday oo aada isaga horreeyay baan ahay asaga siyaasadda hadday kusoo biirtay laakiin intii ka horreysay nin aada xogogaal u ah siyaasadda oo aada uga sheekeeyey oo saldhig u ah oo xalliyo oo heshiisiiyo oo mideeyo oo ka sheekeeyey u ahaan jira laakiin soo gelitaankiis hadday ahayd waan aadan ugu faraxsanahay inuu soo galo marka saaxiibkay maxamed cabdiwaare soo dhawow aadan ugu faraxsannahay nasiib wanaagay noo tahay waxaan kala faa'iidaynaa waayo aragnimada iyo khibradda iyo qalbi ficnaanta iyo talada iyo iskaashiga iyo isla jirka yaan kala faa'iideynaa insha allah annaga horada saaxiib u ahay haddana wax badan oo badan ayaan kala faa'iidnay oo deegaanada hir shabeelle iyo koonfur galbeed quseeya ayaan si gooni u kala faa'iidnay saa ogtihiin hir shabeelle waxaan leenahay xaduud deris ah oo deris walaalnimo ah oo dheer oo saddexda gobol oo koonfur galbeed marka laga reebo degmooyinka gobolka baayir inta jiro intuba ay deris la tahay shabeellada hoose derisay la tahay baay derisay la tahay bakoolna deris bay la tahay saa ogtihiin gobolka baay degmada buruha kalo xaduudkiisa iyo degmada baydhabadu waxay gaarayaan xaduudkooda degmooyinka masaafadooda aad bay u dheer tahay dadkoodana waa badan yahay laakiinse degmooyin badan bay u baahnaayeen lama samaynin waxaa suurtagala baydhabo laga bilaabo ilaa iyo lagu tegaayo buulobarde inay xaduudka buulobarde laga gaaraayo inay degmada baydhabo tahay gruub saasoo kale wa abgooye iyo balcad iyo walaweyn gobolka shabeellada hoosena intaasay dariska leeyihiin bakool saasoo kale waaye tieglow ceel barde ilaahay idankiisaa tahay xudur ayana xaduudkaas iyo dariskaasa leeyahay intaas waxaa sii dheer dadka gobolladaas degan iyo dadka gobolladan degan waxay leeyihiin dhaqan walaalnimo isbadbaadin ah isbixin ah isdhexgal ah wada shaqayn ah wada noolaasho ah isu kaalmayn ah oo dhinac walbaba taabanayo oo daaqa ka mid ah oo beeraha ka mid ah oo ganacsiga ka mid ah oo xoolaha ka mid ah oo wax walbaba ay isugu jiraan yay leeyihiin marka intaas layahay dad wanaag badanna ka dhexeeya ay yihiin oo aan maanta taariikhda soomaaliya ay soo martay iyo dhibaatooyinkiina soo maray aan la sheegi karin haba yaraatee wax dhibaato labadan shacab kala dhex maray oy ahaayeen dadkii weligood isu gurman jiray haddii ilaahay nasiibka annaga uu ka dhigay inay mas-uuliyaddii aan hayno annagana aan ognahay taariikhdaas waxaa waajib nagu ah inay dillow fiican noqoto oon ismetelno oon isu marxabayno oon isu soo dhoweyno oon isla shaqayno oo saldhigga annagana noqdo soomaalinimo iyo isu aruurin dowladnimada soomaaliya inay noqoto waasandhignaa insha allah wada shaqaynta annaga wax intii aan idiin sheegay iyo ka badanba soo socday bay ahayd hadda halkii sano oon joogay dowlad goboleedkaan isugu dhoweyn oon isugu wada shaqayn badnayn bay ahayd dadka marka waxay u fahmaan siyaasiyiinta ah ama soomaalida ah dadkan waxay saaxiib ku yihiin dowladda federaalkaay saaxiib leeyihiin saasaa isku hayso wax ka weyn iyo taariikhdii ka weynay oo hadda aan soo sheegay yaa isku kaanahaysa oo shacabka annaga iyo deegaanada annaga iyo mas-uuliyaddana saaran iyo saaxiibtinimada naga dhexayso wey waxa isku kaanahaayeen oon isula jirno oon isula joogno oon isula shaqaynayno oon isu kaalmaynayno oon isula maxay ahayde isula talinayna taas wey waxaa jirto marxaladaha maanta ugu jiro suu sheegay waay madaxweynaha haddii aniga aan joogo waxaan wakiil ka ahay hirshabeelle haddii asaga joogo wuxuu wakiil ka yahay koonfur galbeed koonfur galbeedna waa hirshabeelle hirshabeellena waa koonfur galbeed waxaan ilaahay ka rajaynaynaa soomaalida kale iyo dowlad goboleedyada kalena sidaas iyo ka fiican inay noqdaan waana dadaalkeedana waa wadnaa waana rajaynaynaa insha allahu waxay ka bilaabataa tirada koob labay martaa kadibay saddex iyo afar aadaa insha allahu saddex iyo afarna waa samaysmi doonaa waa heli doonaa deegaanada runtii caawa waxaa lasoo bandhigay farxad waxaa aada looga hadlay wanaagga iyo dowladnimada iyo hir shabeelle iyo koonfur galbeed ujeedada munaasabadaana waxay ahayd casho sharaf aan ku sagootineynay saaxiibkeed oo ka soo qayb galay isagii waftigiisaba xafladdii sanad guuradii nagu soo wareegtay doorashadamadi waxaan leenahay saaxiib soo dhowow ma kala tegayno sidii hore loo sheegay aad baan ugu faraxsannahay إن شاء الله هدوء لا يرى مال كستو جوجنا بدي أول ما أنا كلام غنين لكن وح فرحنا وأه إن أنا أنا كده فرحسن أنا كسيو تلو أنا كسيو دوي كونفر قلبي waxaan u hogeynayaa guud runtii waxaan ammaan iyo badbaado u soo jeedinayaa dadka reer koonfur galbeed magacyadooda kala duwan oo ugu horeeyaan baarlamaankii gudoomiyaha baarlamaankii iyo gudoomiye ku-xigeenada oo taariikhdii ficli lasoo maray kasoo sheekeeyey aada iyo aaday u mahadsan yihiin shaqada fiicanay soo qabteen waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadka siyaasiyiinta ah oo reer koonfur galbeed oo hankii imbishinka lahaa oo rajada badan ka qabay inay mustaqbalka ay madax ka noqdaan koonfur galbeed seefta hal galbeed leedahay ayagana aada iyo aada ay mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiiradii dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhallinyarada ahaa oo aqoon-yahanada ahaa oo halkiisana sida fiican usoo shaqeeyey shaqada fiicanna soo qabtay waxaana ka rajeynaynaa inay shaqo kaleo ka fiican sii qabtaan waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo howlwareenadii wasaaradaha iyo shaqooyinka fiican qabtay ayagana sidoo kale odayaasha dhaqanka oo horeydii maalin taagnaa oo u taagnaa inay koonfur galbeed horumar iyo barwaaqo ay gaarto sidaasoo kale shacab weynaha koonfur galbeed meel walba uu joogo hambadiyo aada iyo aada u mahadsantihiin ciidamada qalabka sido meel walba ay joogaan oo ciidanka koonfur galbeed uga horeeya ciidanka booliiska iyo ciidamada s m a oo habeennii maalin u taagan oo u dhafaaya nabadda iyo horumarka koonfur galbeed ayagana aada iyo aada ay u mahadsan yihiin sidaasoo kale ciidamada walaalaha annaga oo amisom aada ay u mahadsan yihiin ayagana oo naloo shaqeeyey oo nabad ilaalinta nagala soo qaybgalay dadka soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay gacmaha isqabsada nabad iyo barwaaqo ku noolaada guud iyo horumar gaara saaxiibada nin shabeellana ha noolaadeen dowladnimadana ilaahay ha u toosiyo dalka iyo cadowga ilaahay naga kiciyo aada iyo aada u mahadsantahay
Printing surface.
sanaaranti Seer usgo badan.
sifidio lankasawa Saansade dege.
saxaab digital printing service Yaana saasi la toowa.
sanaadiya lan aragya War sugan ku sheege.
isaan i daawacaad Saafa elum bogi.
suubinay waa ha kulmay Saxaab digital.
printing service Hadda saflan ka jaro.
sababtana ma etan Madbacad sal shaw.
saxaab digital printing service Faa'iidaha saa'idi ee.
horumarnan saamagaadiyo Allow sahal madbacadu.
shirkadda daawacaadda guud ee saxaab Showlama ah.
shirinlika geedow Shaarac tooyaalu.
bulshooda lanka adeegow Sanaaluhu.
sanuud yaraa Suurad daawacad lumbogi.
surunka lanka seedawa Saanta jeesh.
shirkadda daawacaadda guud ee saxaab Amaan yasahi.
salowgii beentisu Saxaab digital.
printing service Noocyada daawacada.
saxaab siinqobadaasa Bulshay may ku mid aha.
boorarka munaasabado xaflado iyo aroose Istiikarada.
kaararka iyo ay dhakaarada goonooyinka daawacadda buugaagta sameeyowka tiimbarada iyo weliba loogooyinka buufiyo koofiyo iyo fanaanado suubiyowka calamada daawacadda boorarka dhaganka sado geedo iyo hoolaa alaabta hidooyiga dhaganka saxaab digital printing service walayeeda qabadaan waa si laxka kooba korma ee saanta jayha arag شركة طابعة الصحاب إنه مكان الذي تذهب إليه الجهود والرعاية والطابعات الجميلة صحاب ديجيتال برينتينج سيرفيس weli barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan iyo la dariirtan deegaanka goofguduud buurey oo soddon kilomitir injir magaalada baydhabo geega gelinkii hor waliba ku dhiyay dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya ha maamul goboleedka ee ku sugan deegaankaas iyo ururka al-shabaab oo weerarka ha qaaday haddaba meelasmay ku dhiyay khasaare dhimishiyo dhaawac iniska jira iyo lamada dhinaba iyo sheegadan inuu guul ku deyran dagaalkii geega ku dhiyay deegaanka goofguduud buurey haddaba guddoomiyaha deegaanka goofguduud buurey oo waraysu siiyey wariyaagan cabdirashiid rashka iyo weliba isku warbiyey dagaalkii kudhii deegaanka city goofguduud buurey iyo khasaarihii meelo ku dhaladay haddaba guddoomiyaha mayba ku hadalay deegaanka iyo qaabka walandhiyan
nimankeena gudiidka iraaqum koo iyo tobanka saa weerar ay qaaday alxamdulillah waan wala isku dheci mid bada noo yinshaga no ku hooran unayna walbada noo yinshaga dhaawa iyo wal noo iyo isku jijira alxamdulilah iyada hata deegaanka ka garan baan ku hay joogana degan yahay alxamdulilah wararka wale baa sheegay ana gudoomeynay deegaanka harakada al-shabaab la wareegtay marka warkaas may ku jira
maya beemo taasay beemo bulshada la waray soo kor mahadeerna ciidanka yaani mahadeerna meelina ku teelan ku tarda ciidanka deganay warka nimanka ku baareen waan wala isku qaadi ciidanka inama dawladda federaalka ciidanka ee la dooda walaasan dhibaatada tan nimankaas oo bulshada tan jeesiya dheeroon ma alxamdulilah iyada garaalkan aad u degan waayahay dagaalka saacadduusa bilowday oo deegaanka ku bilowday meeqsa hayti ee tubiinka ku saaybar iraaban waayahay marka ciidamada eh, dhinagee rogan waa deegaanka gudaasha mase eh, meeloon dhow deegaanka koob guduud buureegu may may deganaayeen haruuntiyo deganaayeen oo magaalada jeesiya oo deganaay ciidanka deganaa jeesiya ayaan weerarka ku qaadan daranfaylana waa la doori lan weerar ha qaadayi lango dhufeedka jarana shalay weerarlayna dhibaatadiisu siina kadhiaanta alxamdulilah taga gorori booshashi dambana haatana miidiyo taga banaanka taal waayahay wararka waliba sheegaana gudoomiya inay ciidamada een, dhimasho badan eh, ilaa iyo dhimashada deeraasa tumiyo kow marka arrinta taasay dhimashadii dhaawaaga ma inay kaa qiijin korto maya taas daawo war ma ku jiraan ilow maya ku sheego doona eh, dhimashada modaawaga trocoma dee ku jira gadaal haga sheego doona taasa ka hore tankanadna nimankii weerarkii hadaadeen asaba video intaa taale bulshada dhaba asaba anaga haysa guryaadii booshaska kuroora alxamdulilah asaba eh, deegaankana asaba garantawnu kahayna degana Eh, harakada al-shabaab waliba sheegtay inay khasaaro badan iyo deerseen ciidamada dawladda marka un la xiriiranayoona sheegay inay khasaaradaasi jira marka adina gudoomiyaha deegaanka iyo eta een, waxyaabaha qari haytimey
maya ma ku jiraan taas maygu waa waraarabaabaotalenti hadda baangaro wal hataan bahawnu nitawununa malle mananta naaliba dare maqorta landufeesi jiro diyaaran me ilan onga weerar hadaa hadaad inti dagaal iyo toobnaagdaan hadaba miidlagu bulshada hamigaraa weydiyi korta miidlatu maytaale herada horta iyo taala waaya waayahay adag gudoomiyaha deegaanka eta wararkana waliba sheegeen in maalmo laadhaaf bay dhabu roogday ada hiraabtunlay deegaanka seete marka een, deegaanka gudoomiyaha eta may sababeen baydhabo inta badan ada roogda
maytaas wal ma jiraan shalay mayta magala baydhabo seeri dhalinyaradi shalay malaariya la jiran shalay iraaqtuna maya labay gurmadkeen labay dhowr bilood nimankii dhaqarqadeyaasha miinaan ingila hayn waa noo badbaadi taasa koole tankaladna nimanka weerarkii hadaadeen madiyo shahiidada furufadna makutaba miidii golasayasayriya makutaba fadna waayahay marka jira shacabba eh, deegaankaasay wal hadeeray oo hadda khasaaro dhinaga iyo shacabka wal hadeeraya jirana wala hadeeran ilaahay abuurayo jaraan male ninko yawaltaxbasatila ninkana bulshada ka qayb qaldamay alxamdulilah taasatu walaata bulshada dhibaata oo deegaanka hadeeri male bulshadii waayahay marka xaalada deegaanka koranba maadaama ay raabtun eh, dagaal xoogan eh, meelasay ku dhihi eh, deegaanka koob guduud buuray shacabka iyo xaalada guud ee deegaanka sidee u
degan taata alxamdulilah ganaasa jaay bulshadii ate dhaqanta isku deganta alxamdulilah iyadeedan faylata walaatuna ate barbaleyna nimankaasuna atewna ku qabnana male dhibaatadii adeertina dare ma qorta ariba lankaata berjiyi goryaajiyi miidiya kuroori dhibaatadii deertida ariba dare ma qorta lanweerar hadaadi oo amabilansa dibada hasaruuriyahay goobkiisu koyna dhibaato badan kululay dadkiisu salayna koyna miidiya dhibaato horta taaran dhibaatadii ayaana isku dhata adunka saaro badan yoo dhibaatadii dhata miino badan waa samayna ninsheegahay miino ku dheeno doorlan shan qof oo kale doo miino ku duugeana ninsheegasta ciidan haraka taba jara taas walaay haku bahona gadaalaha kinsaano badan insha allah waayahay eh, saldhigan waxay raabtan eh, dagaalka harakada al-shabaab iyo haqaadeen maadaama deegaankusa kiyaala malamaya difaacyo kale oo ciidanka meelo rogan iyo suubsadeen
haa dareema qorta riba miino nimankiyo nabadiinta ay sima boogtaas wareegati miilaata u kala rugdaata nimankaas diwana meerinaba lahayna inuu miilo dheeroo labaatan jar oo kale iskuuqseenoo mimido abuuray ahayn taasiyan waa iskacaadi alxamdulilah hata haysadana alxamdulilah waa iskanta iyagana hata walka jari laxdigeedaanka jarna maaba intuma deertiisana mid uu kureero fadna dhibaato badan loo galaa halta oo kale dagaalka dareeri geedi haltaka dareerina magina istataa badiya lamantana yoona jaben alxamdulilah hata haysadana dana deganta waayahay eedaa maasanta gudoomiya salaam badan
وأصبح بري أولادنا abshir بلدينا ينين كويتي hadda owlaadani si isbaagwad weeldhadayaan أحسان كروا ولبا مسلهرنا بلدينا هدي هذا الله هايتي عن يالكي بلدينا لكو قرضاي هير كستو يو هذان با هدا ودنك يد ياركين كأيين بلدينا 1 2 3 او اي ونقا مركيو سدالة إلا أسو كديرو سدجر baladina one two three dhinaga raashiinada awlaado baladiin ayaa caanka ka haytina hadda kiindiyaaru iyo oku kooban buskud iyo weliba yoogadii awlaado la siyaayey iyo weliba nooc kasto ku mid ee raashiinada war laka faraxoo nin wadda ma jarta aha mar dambe ku welweli doonta nafaqadarada onaga kiije walin la kori doonta baladiina baladina one two three weliba ku sokow caanada nafaqaysan iyo raashiinada dheelitiran ee baladiina wali intaas kiindheera in adag ku helaasa caanayaal daawaysan oo awlaado ku dhooreeyaan calool majiirowka mandaga shubanka iyo weliba calool surmowka way bantaasiin ku darana caanan goona ee iyaalka toddobada bilood ka dhaladayaana baladiina weliba waa shirkada shaleediye caalamka un ku hil saaran koriyowka awlaada waana faransa hana gruub oo ka taala bakaara jidka daawada yana un ku wakiil ee soomaaliya oo dhan
gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabduqaadir shariif sheekuna maye oo xalay usiina ku qayb galay munaasabad lagu sagootiyay maamulka hirshabeelle iyo weliba usu ku hadalay qaabkii langmari dhismaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya laha ku bilaabo sanadkii xilligaasoo dowlad goboleedka koonfur galbeed la dhisi todobadii nofembar weliba gudoomiyaha baarlamaanka khudbadiis usug ka tilmaamay in maamul goboleedka koonfur galbeed dhismashay dhibaato badan lahkumare islamarkaasi tun haduus sheegay in meelfayling iyo marahayn waa ku maruso khudbadiis ku jeediyey munaasabadii casho sharafta xalay ku dhiidii madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo
madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradaba caawa maadaama marti loo yahay sagootin ay tahay casho sharaf ay tahay marka khudbadihii waxa waa annagayna siiyeen waxaa nooga dambayn doona madaxweynaha martida noo ah ee dowlad goboleedka hirshabeelle marka madaxweynaha anigu uu ii wakiishay khudbadii sagootinta ahayd inaan halkan aan idinkaga soo gudbiyo iyo salaantii iyo runtii aan idinkaga mahadino sida booqashadii aad noogu timaadeen kasoo qaybgalkii aad nagala soo qaybgasheen xafladii sanad guuradii koowaad aan u dabaaldegaynay markii sagaal iyo tobankii december golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee madaxweynihii labaad ee dowlad goboleedka uu yeesho ay u doorteen madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen runtii taariikhda ee dadkii iiga horeeyey oo halkan soo istaaga ka sheekeeyey waxaa habeenkii xafladu iyo dhacaysa la sheegay in muddadii kumeelgaarnimada ahayd dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ka baxday kadib markii golihii wakiilada ee baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedku uu yeesho ay si rasmi ah ay u doorteen madaxweyne cabdilcasiis runtii sharafayd noo tahay annagana haddaanu nahay xildhibaanadii baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee ka kooban ee saddexda gobol baay boqol iyo shabeellada hoose sharafay noo tahay inaan taariikhdaas iyo marxaladaas maamulku uu soo mara insha allah annaguna inaan inaanu qaybteen inaanu ka noqo inaanu ka yeelano inaanu noqono waxa waaye goobjoog ka ahaano ka bixitaankii marxaladaas iyo soo gudbitaankii marxaladii rasmiga ahayd runtii wixii ku saabsanaa marxaladihii lasoo maray iyo siyaasadda iyo horumarka ka jira ee dowlad goboleedka runtii madaxdii iga horeysay wasiirka warfaafinta waxba nooma reebin waasaas waxba nooma reebin marka wixii dhinaana waxaa dhamaystiray adansanasor oo keliya waxaan rabay inaan inaan xoogaa yar inaan wax ka sheego wada shaqaynta runtii ka dhexaysa labada maamul ee koonfur galbeed iyo hirshabeelle khusuusan waxaa aada loogu dheeraaday labada madaxweyne inay nasiib u yeesheen iyagoo dhalinyaarnimadoodiina laba qof oo saaxiibo ahaa waxna u kala baxsanayn ahaayeen inay maanta ilaahay nasiib u siiyey in laba dowlad goboleed laba maamul oo isku dhow oo aan biyo ibaad wax u kala baxsan uusan jirin inay kala hogaamiyaan runtii insha allah waxaan rajaynaynaa labadiinu inaad horseed inaad usii noqotaan inaad horseed inaad usii noqotaan meesha hadda iyo wada shaqayntan bilowga ah meesha ay taagantahay inaan kasii gudubno una gudubno marxalad la yiraahdo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uu yiraahdo shir baan rabnay inaan aadno maanta laakiin shaqooyin badan baa noo yaala shirkana waa shir muhiim aan laga maarmi karin wartalo yaa noo joogo meesha markuu saan u fiiri u yidhaahdo hirshabeellaa joogto hirshabeellaa naga wakiila ayagaa marka wixii aan go'aamin lahayn iyo codkii aan bixin lahayn ayagaa noo bixina inaan heerkaas inaad gaadhsiisaan aa laydinka rabaa wada shaqayntaan bilowga aad aad yeelateen runtii madaxweyne waxaan rabaa oo keliya inaan wax yar halkan aan ka xuso oo taariikh ah ku saabsan waxqabadkii marka laga hadlayo ee dowlad goboleedka muddadii uu jiray sanadka ahayd oo madaxweynuhu xilka ahay isagii golihiisa wasiirada runtii waxaad markhaati ka eedeen sagaal iyo tobankii habeenkii aan u dabaaldegayna xafladdaas in barnaamijyo ay soo qaban qaabiyeen qeybta warbaahinta ee dowlad goboleedku ay halkaas ay kusoo bandhigeen wasaaraduhu runtii khudbadeydana waan ka sheego tiradooda intaas waa ka badnayd wax yaroo lasoo koobaa laidiin soo bandhiga laakiin waxaan rabaa anigoo wakiil ka ah shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed maadaama ah guddoonkii golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed runtii wixii halkaas aad ka daawateen haween habeenkaas laga soo bandhigay iyo ajandihii ugu horeeyey ee madaxweynuhu oo golaha wakiilada uu la horyimid markii uu codkii kalsoonida golihiisa wasiiradu usoo u weydiisanayay dukumentigii uu nagu soo wareejiyey waxyaabihii ay ka koobnaayeen iyo warbixinta halkaas aad ka daawateen
weli akyaaremay baa ku guda jirnay barnaamijkan kulanka warsan qayba higay dhaxa maamulka degmada baydhabo iyo waliba geega ku hadalay arrimaha ku eedan iska qabsiga dhululka ee magaalada baydhabo haddaba maamulka nootaayada dalsan ee magaalada baydhabo iyo sidoo kaleeta gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda degmada baydhabo mudane yuusuf bare maxamed iyo weliba iyo ku hadaleen dhibaatooyinka iska qabsiga dhululka magaalada baydhabo walibana uuse sheegay gudoomiye ku-xigeenka in maamulka degmada arrimahaasi tay walweyn iyo ku qabadeen saasaatoona eedun ku hadale maamulka dowladaha hoose ee degmada baydhabo iyo go-aanaha ku saarayaan dhibaatooyinka kudhaladaas isqabsiga dhululka ee magaalada tan baydhabo waanu lamada mas-uul oo geega shirjaraid ku gobda magaalada baydhabo ku warmeen arrimaha isqabsiga dhulka ee magaalada baydhabo bismillaahi anoo ah doctor xuseen isgow xuseen macna maybaa hadho waaye barnaamijkan oo dowladda hoose haddii sharan hasaartii iyo adoo dad kale la kaalatii barnaamijka oo muddo badan hadareeri antii oo macna sharciyadda degmada baydhabo maana sidii sharciga hay oo maana magaalooyinka ugu weyn dhaqmaay la waafaji oo walaagii systemka hore lagu gudub oo waaxdii dhulka maana yoo sameeyaan kubaadeen habraacyadii liinku baahnay iyo la maro sida tusaale ahaan marka olanka ama dhulshay maana sharcigii hore inku dhumi dublicate liin sameeyo ama ama sharco cusub isu qaado isku barseesa mare ama isku haba mare habku isu maraan may kooda antiisu nootay xor maxkamadda degmada iyo ma isku kaaladaana anti sugnaan la sameeyay maadaama nootayada nootayada kaliya oo sharci ah oo hadda diiwaan galan yeelata oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba maxkamadda degmadana may ku kaaladaas ayana maana nis waafajiyaan dokumentiyaalki kudib lanki codsiyaa dirsade waxda dhulka kooya waxda dhulka lankanka saraya duqa magaaladu duqa magaalada warqadi markuu saray agaasimaha farsamada iyo usuuna macnaha agaasimaha maamulka dhulkaan diray usuuna farsamada iyo diray oo lanka injineerinka saraya kudibna dhulkee la seeda waxa abray geometriga mare habraac magaalada hadda naqshad oo hadda lama ku labaatan kala bilaabo la fadaa iyo mare kudib marka processkaas isu ku gudubu oo intaas process maru walaagii maana dhulshi andi ansax ay la ogaado iyo maana gudoomiyaha warqad hak saare oo agaasimaha maamulka dhulkiisa ka amaraw antii oo maana lankaas beesol ku qabdo baana dhulshi habraac iyo wali intan la dhamaystiro kudib marka beesol ku qabdo warqadiska gaado iyo duplicate iyo xafiiska maana sabrooyinka seede kudiba maana mayl siiyay markan warqadi warqadi marka la diyaar duq magaalada ka dambeeyay iyo agaasimaha maamulka dhulka wasaayaan kudiba maynagadaas arkiividi arkiivida ku biya markan process oo dheer lanka maana dhul isnaa inaan ka qaado korna bilidkana badbaadan ah maana maadaama lama gudub iliti dhatiyo maana laka barnaamijkan awadi ee aan dhawaayana maamulka diroogan antiyo barnaamijka suubiyaan iyo maana kaaladaan iyo bulshadii deegaankan maanaa hadhowaayaan waana ka faraxsagna saas dartiya mayba barnaamijka eedan rajeeyana anti iso walbadan ummatu ku tardoor muhiimadda liinjeedana ma ah dakhliga dowladda sameeyayd ujeedka ma laakiin badbaadada ummatu maana beledkan dukumentiyal male dhulshay fadhisaas dartii iyada maanaan kabaan dagaar maamulkan oo cusub oo degmada baydhabo gadoomi bicolan koreya iyo maamul shey kale iyo hay-adoon ku taageeraan nrc koreyto waana idan maasitin walaaseen may fadaan anti dhaqangal naqdaan ummata dhaqna badbaadan nagato suwal qoranoo macna ligshal badbaado dadkii oo lukoog badanaayna deegaanadii oo dhuushooyoona ka samaysamaan beledkana magaalo wadooyin leh qurux badanoo sharci leh warqad war magaalo warqada ka taaratii nagato marka saasan rajeeno waana idan maasitin in alla intiiba ku qeyb qaatay iyo intii hadduu ku bacdisii qaadan doontay iyo bulshada barnaamijkeeda aan dhawaaytay anin antii li azum aan meelin kooyo naftay maalintada ku dhiibo waan ka mahadsantiin isgowe oo nin faahfaahi qaabka oo yacni dhulka suburlooda lahansaaraw duplicate hooba dhulka ee yacni suburlooda qofka hooba ku dhunta qaabka lahansaa yacni lahankasaaraw si eed in faahfaahi wayba ogtiinaa dowladda hoose يعني adeegii way jiray dawladda hoose qodobadaas adeegyadaas fara badan yihiin way kumid ahaa adeegii dhulka oo hadda la faahfaahiyay iyo way kaloo jiray adeegyo fara badan oo dawladda hoose qodobadaas way kumid ahaa inay yani dawladda hoose iyo dhiibta yani warqadoodii dhalashooyinka inay dhiibta way kaloo rajayaan inay yani dhiibta tesraminashibi yani maxay ahato kaarkii oo qofka micnaha identity kaarkii inay la dhiibo maxay ahato adeegyadaas iyo qodobadaas wayba kaloo jirtay dawladda hoose wayba qayb ku etaa yani xalinta khilaafaadka dhulka sideedaas yani barnaamijdaasna qayba ku eta iyo si guud adeegyo adeegyadii kale oo daraad una sharaxaanay ay ku mid haytay adeegii guud oo yacni caafimaadka walbarashada jidadka bilicda magaalada nadaafadda walaalahaas oo dhan marka way rajeeyay insha allahu tacala in yacni walaa weer fafaahiya adeegyada oo dowladda hoose qobadaas oo ku mid ahta adeega dhalashada iyo sugnaanta oo muhiim in runtii inay yacni lanka qaadada baasboor inay qaadada inay walwalba yacni maxay ato maxay ato ka suubsada madii qofka yacni maxay ato oo oo oo degmada ka nool usoo fadaa inay usoo qaado qaadada yacni baasboor madakooda way seeday maxay ato degmada seeday degmada madiseeda qayb way jirtay qaybta oo yacni dowladda hoose leto oo oo hayta inay yacni lanka lahan saaro warqadii dhalashada iyo sugnaanta lahan saaro qaybta saseede lankii wal hubiye yacni maxay ato magaashu saddexan inay usi yacni wal dambi kale oo hangalnaya la hubiye qaybtaas madii la hubiye kadib yacni qofka procedureka way bilaabaday inay yacni usa yacni linsuubiya maxay ato maxay ato birth certificate-kii warqadii dhalashada iyo sugnaanta lahan suubi kadibna wayba intii lahan suubina wayba dhiibiyey qofka lacbeesadii oo way dhiibiyey oo dowladda hoose iyo shubay مدرسة ولا هنساري دلشة دي سكنان تلا هنساري كتب ويبوا ولا خاص أصلا استعمال استعمال كرة وكلو أدنى استعمال كرة يعني باسبور أص يعني حك جربة تنقل دو أدي جد دولة وصوي بقولوا كم ده حالين خلافات قبل كي يقف كويت فانت سيسم أكتين ويبوا خلافات كان كبرنا الصومالي قدام دلوك هذا لو khilaafyadan ka badan wayba kumid ahaa khilaafka dhulka iyo anka daran walaa anka muhiimsan hadda dowladaha dowladda federaalka ilaa dowladda maamul goboleedyada ilaa hataa buwag laha ku saaray bolos laha ku saaray yani waxaas oo dhan wayba waa qaabkii lin xali lahay khilaafaadka dhulka laakiin hooba koobaana yani degmada baydhabo waaxda farsamada dhulka qaybo ku eta maxay xalinta khilaafaadka dhulka iyo okaaladaas maxay to maxkamado maxkamadda degmada maxkamadda gobolka iyo maxkamadda sare laakiin si guud ahaan khilaafka oo dhulka lama inshalbaxee khilaaf way jaree yani ka dhamaadaw maxkamad ilaa maxkamad seeda oo maxkamad ka dhamaadaw ee khilaaf kale way jaree oo yani maxay to dadka si hoose yani guddigii xalinta khilaafaadka dhulka ee dowladda hoose la haytay maxay to xallii koreya jira qofkii lamaada qof dacwadii la dhugunsaday dacwadda madii la dhugunsado kadib lamaada qof madii maxay to dacwadii la dhugunsado kadib marqaat yaalkii walaagii la hela yani si hoose dhabtii hooban dhammaysadaan wayb waa kadib yani lankii dhulka lahay laka wareejiye mudii laka wareejiye lanka dhulka lahayna procedurkii hadday la sharxay ee usan ku bilaabay inay yani maxayto laha maxayto qaybta waaxda farsamada dhulka iyo iyo iyo iyo notaayadii israano dhulkii laha cabiro kadib sugnaantii laha saaro iyo iskaalada maxkamadda iyo iyo iyo maxayto iyo iyo iyo notaayadii iskaalada warqadii sugnaanta mudii laha saaro kadib lankii cashuurta dhiiba hoob yani dhulka in lahayna maxay ahato subrlonga lahayna qaabkaas laha saare oo duplicate ayna procedure ka amalay duplicate aa saare canshuurtii dawladda hoose iyo dhiibe canshuurtaasna way balka horumari doonaa insha allahu tacaala degmada baydhabo qaabkaasaa yani qaybta oo yani degmada iyo weli doorkan ku aadan yani xalinta khilaafaadka dhulka qaybtaasa ku mid ah programkan way isku kaaladay maxay u n h c r iyo way kaloo isku kaaladay n r c maxay to project la idhaaho dhulka nabadda iyo dowladda hoose ee baydhabo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
نعجيزي انزرع سموجرو بفلايو سوي كبارو نعجيزي انزرع سموجرو بفلايو سوي كبارو أفلح سبيشاليست هوسبيتال إسبيتال استفوغا إني أشان هاينا أريبا مكين شيغاو أفرمين إسبيتال لك قرأي إسبارة إسين شيغناي إسكتلو إسبيتال المرد أكتري إذيك في مالتين شيغاو أفلح سبيشاليست هوسبيتال أنتي أفمات كتك سوستيا إن إسكسيتي إسلانتها وبأتا وبلتا أفلح سبيشاليست إباهي وضر أدن أدنقر ذعنا وفريني أفكول حضر إمس أنسيو أفلح سبيشاليست هوسبيتال وليس هوك سارنيا shaqadii ku aadaystay udur inta yaryar la ogaaday aflaxas kubaar uu fa inshahiraanay unag hooba iska aragda isbitaalka aflaxase raajita ordinaali ay kuu kubaaro intir intir iyo udurka maskanto hoo qabtoona ay kubaaro kuway aflaxayo gurgurdaayaan aflax specialista hosbitaal way liyaan meel bukaanka la jiifiyo oo iig unhayna i masaajid wayna ku helaanse daawo feeg unhayna iki iri unka dhiina raajita asra kumbiyuutar ultrasound iyo shaybaar digital ah iskadaa in la hayn aflaxa way kiyaale zoonka lagu baxasi ex hotel manchester سموجرو بفلايو سوي كبارو نعجيزي انزرع سموجرو
kolkale hamiin faylan akhyaari ma isla dirnay qaybooyinka dambooye ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan magaalada baydhabo saasaato waliba geega ku gobsoomay shir iyo nisku kooyan hanraabto degmada baydhabo iyo gobolka baay walibana shirkaasi tiusahaye koolanku taladow sidii hanraabto koonfur galbeed iyo unhelo lahaayeen qoondada ka eedan ku qaybgalka siyaasadda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guud ahaan dalka soomaaliya saasaa weliba kulanka eedlankuwada hadalay sidii hanraabta koonfur galbeed iyo unku helo lahaayeen baarlamaanka cusub ee koonfur galbeed qoondada iyo kaleyin weliba kulankan ku qaybgalay gudoomiyaha hanraabta gobolka baay muraaye ibraahim maxamed iyo saasaato gudoomiyaha hanraabta degmada baydhabo xaawo sokor cali welibana inka hore meel ku hadalay marwo xaawo sokor cali weliba ayaa tilmaantay in hanraabta koonfur galbeed soomaaliya qaabweyn iyo ku qaadeen horumarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saasaatoona baaqan dartay madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed inuusan ku qayb qaadan sidii hanraabta koonfur galbeed ka heli lahaayeen qoondadiio kaga eedan baarlamaanka cusuban ee koonfur galbeed ee dhowaan lukuwada inuu laha dhisa
koonfur galbeed waliha markay maamul afar sano eh maxaanino maamulkii afartan sano yaha markii weli ku jireen soddon iyo kow gabrood oyo mataas matalayeen haweenka koonfur galbeed isla barnamadaasna keenay haweenka koonfur galbeed weli haayana soddon iyo kow gabrood dad laisku heli lahaayna dad ololo badan langali tiim inta fadhiy kumid ee meeladaasi ganacsatada ka jiraan aqoon-yahanada ka jiraan haweenka qaybashii shargadiisan inisakooyan guddi la suubiy tababaro la qobday odayla la fadheeday madaxweynela la fadheeday qabiilla la fadheeday kubacdiya weli sheegnay soddon iyo kow gabrood weli haysay brograam un eedanka guulaysani madaxweynihii madaasroogii ilaahay qaybsiiye weli garabmaysay inay qabiil walba sadi qof hadii shaqoro gabar inuusa sheenaal kumid e hawsa sheeno waa liis iyo lalanaayo ballan usan oo qaadi haysay automatically in fuliye ciidanka mahadsiiyey marka haweenka marka aqabado haay iyo dhibaatada haysata guud ahaan tabano ogluhu wal hate hate sheego fadoma ee madooribu waa dhaqaalalaamo madooribu waa meel raaysa qabiilka owalan ogolaynamada oday dhaqameedu barbareen badan ha jara ani shaksiyada siday hate wali baaqan birfaday madaxweynaha hate koonfur galbeed talada haayay madaxweyne cabdicasiis lafsigareen inay sidii madaxweyne shariif xasan sheekh aadan xusiina garabnaysay inay gabdho laakiin lama qof lama xildhibaan helkan hal kumid ay iniyo gabarnagasi maadaama baarlamaanka hore boqol afartan iyo sagaal qof iyo haayeen hatana kawaali sagaalo iyo shan si constitution koonfur galbeed isu qorow madaxweynaha weli ku codsadaan cunno culeyskaas usanaylasaara the second mistake weli fadaane gabro maamaxalimaha takolkii laakiin ololo badan la wadiyey weli ogtiinaha baniaadamka wali la faday walalaha qabad in inuusa sheego walaha tala jeedon ini sheeg dabcan haddii qofkii madaasayki koyle una erna hebel adi bilow haytay himay la raayis eedanka mahadsanta erna walaayar wali nagadaase nasiib daro nagadaase wali nagadaase wali nagadaase isliido nagadaase maamaxarin programka wal wedi wali qobdaasay programka b w d o o una e aan huraay iyo aan hogaamiyaan weli kale qobdaasay maylaraayis i t r c weli kale qobdaasay maylaraayis somali beachline antaas dale weli isulnaayan in haweenkii helaan xaqiyo ka leeyin koonfur galbeed oo qaybsi siyaasadda baarlamaanka koonfur galbeed hatee weli kala jaray gabdho oo la raw by women network la suubiyey la shaqeeyan wasaaradda haweenka ansuurnaayan ini haquuqdaas maadi diiniba ku hadlan lamadaba so maamxalima eedaan ku mahadsante barnaamijka adaninsheenti wal uu hordhaanwed yahay hasana ee gabdho ka dhiirigeliyaan shanta gabdhood lahan tababarin inuu advocacy gabdho ansuubi ama ee gabdho deegaanka la kagorodow deegaanka laha ka saari jugdi badan dhibili banaanka makilisheeni kubacdi isin helegahaye mahanba dilan kubii mahay iyo shaksida kuyee marka hadhowaayaan l b i iyo s w s o kafaraxsan inuu hadhiidhaweydiisaan program iyo xitaa hadhiiran yeeriyaayen inii gabdhooday haweenka koonfur galbeed iyo helaan xaqiyo lahaayeen isla marnamadaasna iyo kalahaayeen doorka siyaasadda iyo madaasaysiga ku eediyeen hadhowaayaan odayaalka dhaqanka marbadana la fadheeniyey walbadana nin ogolyin hasana kaalmo hor leenay nagadaas aqabado nahay sida oo dhibaatada aan ka badahay oo uu ku cabadaan iyo wali ayna inay may la raayso odayaalka dhaqanka iyo ayin wali kale sheegane aqabaduna nahay hadeenii ee dhaqaala wali kale sheegane inta badan aqabada nahay hadeenii ee iskirnaan laan laakiin koonfur galbeed ana aragtiday iyo meelaha ku bilowday in meelaha dirroogta hadii aan isla qiyaasa maamul goboleedada kala qaankiya qaba ana aragtaantay marka wali fadaane programka dowladda hadha waayana garawakiinana in odayaalka la kulana inay qabadana haysada madaasiinka una sheegna gabdho wali ku codsadaan haa musharaxiinte ina musharax facebook leelaha ka qoray musharaxa ahadley anhayna musharax qabay iluuse ilanka madaasiinka wal fado nooshidii ahawsi koroshanay wali haytay wali fadaasay musharaxu wariyaha qortay facebook anina qoray hadii ay isna si doornagadaas laakiin wali fadaane gabdho dhab ku eesad sadii afar ishan sumon labaatan soddon waliyo deereen antun dhaban oo ese ini wal helno unina wali ka dadaalan ini la dhiiran dhiiran ilaa ii heerkiyo qodaaya iyo ku dhiira hadaa qabiil manfiiriyaan qabiil manfiiriyaan gabadhaas noocaasa hayti manfiiriyaan haddii dadnimadiiyo iyo aqoontiya iyo kartidiya biyo haybad meelaha ilaahay siibiya hakhebi hakhemiga iniya naga tamadaadayki gabadhii baarlamaankaas un turjumu fadhi ee qaybta haweenka mise la beeliya madaasayki ku dararte garaba ka siyaan diyaarankeena wari kale suugyaanayna dib baarlamaankii horo gabdho wala weydiyaayeen aniga jaarkana beesuku biiliya qabiil qada kaliyaani gabadhii shalay untaas weelani nasiib darro walini naga taymadiinka dambaysi qabiilani naga سوالي عبدالله الجبرون قيلي هاي نقول انسرنا رقية معالي وكمل هاي في جزء مدرسة وبي الله واتي شان قف مدحوين لفرد راي هل دبان ميلا راي أو بيد قمر لفرد راي جبرون لفرد راي جبر تقولون كلا برسي في جاركم من عيدار هاكم من هاي في كيم كمدرسة في مصوبي أنت لو شانا يصدون كوجا بروتامين ما يفلان جيل من جرانا لكن نسيبتر هالمارن أنت جبروا ببرلمان كي من ويرن مدار هواين كوفر قبل شالي دين بني قيلي أسان قرن سياسان الله يلهي xilku nahayna qabiil gulbeedlo laakiin hasan haweenayna may dhibee qabtan may dhibee qabtan maneen gabdhaha hadii taasnaga dadana meelo badan ba masuubi ah intii jildi gelido waqti gelido walba aad ka kireedin sawir taawiyana gabdhaha hora ini gabdho ku tayban iyo kooy doonaan aqoontiye dadnimadii iyo kartidii leh haana hor wali nasiibka ilaahay ku weerada jaba hanaban wali ku codsaana nafsitii hadii dib hanagda ini automatically madaasayki gabdho iyo ku dambeeyo ogaadaan baahidii iyo dhibaatadii wallahi waxa dhawaayana eedan aan ku faraxsana maam xaliima garabkaayna baylawaha ka dhawaaw maam xaliima ana maamadayo shakhsiyadayday l b i s w s o somali beat line dadka ha isaariyo ana shakhsiyadayday automatically dadka bulshada ha idhax saari ama maamulka koonfur galbeed madaas kabeeri meel sinjeedi meel kale aanan ka saaran tababarada idinka horeeyey inay dad ana horsino ana la hadal walbadan ana suubi dadkii kartidii ay dadnimadii ay meel la raayay war ilaahay bi in dali goolisha waray kale oo haybada arbanaanka la kooy dadka ay jaayibiyo eedaanka ma hadlage maama ha dhawaaw dalka kooyti dadkaan kooyti borograam kasta aad wado la garabkaayana antun gabeen war in iskijaarana qaar musharaxiin ee qaar dadka musharaxiinta ee garab un eh soomali guud ahaan waxaa koobna aqoonyahan meel la raayay culamaadkii aqoonyahan ee ki garaactay waxaa koobna wali garab un ena gabdho fadaayan xilka imiyo qowdaan متعرفين جديد عن أي شيء في كل أدينا كده وعيانا برنامجنا إلا إلا ما يصير ميل فلان ونكديران نفس كذا بقولك وعسراني حنا لا شيء بدهم إيو ميل رايت والبا هذا من قبته لما تيجي إذا ما تنتين هذا وهذا لا والبا هي بدي إيه شرفت إيه كرامة سنبيلك فديك سلام السلام عليكم ورحمة الله
guud ahaan akhyaar intaasi ah ka gebagabeeya barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan oo isinla dariirsay ano maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinac sanaadana gacan weyn ku jeysada widaakee bilaal hilaal sheekh shuceeb tan iyo hamiin kalentaynu ku kulmi doonay barnaamijkan oo kale weliba sinkugu tabay sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu